marna wuxuu ka hadlayaa musanifka mawaadic cid ee kelimada la waqfinayaa ha u sagti in loogu joogsadaa ay jaa'is tahay ama ay waajib tahay kelimada marka aad waqfinay ha u sagti zaa'id inaad ku darto mawaadic ee ay waajib tahay ama jaa'is ay tahay mawaadic saddex mawdic buu sheegay ha u sagti in loogu joogsadaa ay jaa'is tahay ama waajib ay tahay fii bacd alaxyaan way waajibeen fii bacd alaxyaanna jaa'is ay tahay mawdic kalena waxaan kusoo marnay baabunida markii aan soo wadnay nudbadii markii aan soo wadnay hawsagti in loogu joogsaday inay banaaneen ayaan kusoo marray muwaaifa zidhaa asagti in turid wain tashafa almada walhaan laa tazid ayaan soo marray saddexda mawdicee hawsagti in loogu joogsadaa ay suuroobi karto halka uu ku sheegay musanifka mawdica ugu horay waxa weeyaan ficli mucal ahoo la iclaaniyey bixadfi laami laamta xadafkeeda lagu iclaaniyey ficliga laamtaa ka xadfan inay laamta xadfanoota xadfanaataana waxaa keenay ficligaa muctala isla markaa waa mudaaric majzuuma ama waa amarba ficliga muctalulaam weeyaane laamtu ka jiran yahay isagoo laamta ka jiran ayuu majzuum noqday mudaaric weeyaan oo jaazim ayaa galay oo jaazimkii laamtii buu la kacay ama ma ahay amar weeyaanoo bixadfi xarfilcilla ayaa lagu bineeyey labadaa cillo ayuu ku xadfoomi karaa ficliga muctalulaakhirkaa laamtiisii ayaa la xadfay laamta marka la xadfo ficliga xuruuftiisa inta ka soo hadhay u fiirso laba xaraf iyo ka badan oo asli ah haddii ay soo haraan ficliga laamtiisii way xadfoon tahay laba xaraf oo asli ah ama wax ka badan ficliga haddii ay ka soo hadho hawsagti in loogu joogsadaa waa sida wanaagsanee waajib ma aha waa sida acطaa mudaariciisa yucطii buu noqoni lam geli lam yuci ya-da zaa'id weeyaane waa xarfulmudaaricadii ficliga caynta iyo da-daa ka jooga laba xaraf baa ka jooga hawsagti in loogu joogsadaa waa sida wanaagsan oo lam yucdiih in la yidhaahdaa wanaagsan in laiska dhaaye lam yuci laiska yidhaahdaana way banaan tahay laba xaraf haddii ay ficliga sidaa uga soo hadho ama ka badan ba ay ka soo hadho waxaa yimid ficliga usuushiisii hal xaraf hadduu ka soo haro ficliga usuushiisii ayaa hal xaraf ka jooga halkaa xaraf xaraf zaa'ide hala joogo ama yuusan la joogin hawsagta in lagu waqfiya waa waajib miaal wacaa ficli maadi weeyaane mudaaricee yacii buu noqoni yacii wacaa wow fa'du wow kaga jiranaayo miaal buu ahaa ficliga fa'diisii waa la xadfay oo wow way ahaydoo ya farxisan iyo kasro laazima ah bayna caduwatayhaa sida ayaa loo xadfay yacii haddii uu noqday ficligii laba xaraf baa haddeer ka jooga caynta iyo ya-da uu ku jiran yaho laamta taallo yacii ficligii ahaa lam geli lam yaci ya-dii baa xadfoomi ficliga usuushiisii waxaa ka joogaa caynta oo keli ah ya-du waa zaa'idi in la waqfiyaa haddii la doono hawsagtii lagu waqfiyaa waajib weeye lam yacihi la yidhahdo waxaa la mida amarkii wacaa yaci amarku ci uu noqoni caynta keli ayaa soo hadhay hataa xaraf zaa'ide lama joogo hawsagtii in lagu waqfiyaa waajib weeye ciihi la yidhaahdo sidaa ayuu ujeedaa warka waaqif joogso bihasagti hawsagti ugu joogso calalficli ficli dushii ku joogso ficligii almucalli la iclaaliyey ee bixadfi aakhirin aakhir xadafkii lagu iclaaliyey wadaalika ka acdisii weeyaan manaxadkiisa ala wax ku weydiisto wax si acdiduu u jeedaa oo ficlu amarka ah caynta iyo daada keli ayaa ficliga ka jooga hamsada zaa'id weeyaane acdi maadaama laba xaraf ficliga uu ku taagan yahay hawsagtiga in lagu joogsadaa waa sida wanaagsane waajib ma aha walaysa ma aha ku joogsiga hawsagtiga loogu joogsadaa xatman waajib ma aha fii siwaa maa shay wax ka soo haray waajib kuma aha kaci kaa'inan ahaadee kaci istaqara kaci sida ci oo kale ku sugan yacni hal xaraf hadduu ka soo haro ujeedaa ow ka yaci ku sugan laba xarafoo mid zaa'ida ayuu ku soo haray ka yaci sida yaci oo kale lamida kaci ahaadee ow ka yaci ama yaci lamid ah ee faraaci ilaali maa waxa racow ay ilaaliyeen naxwiyiinta ama waxay ilaaliyeen ilaali haadaa in loogu joogsado ayay ilaaliyeene sidaa ayuu ujeedaa ujeedaa wama fi listifhaami in jura fadif alifuha wawliha alha intaqif walaysa xatman fiisi waman khafada bisminka qawlika iqtidaa maqtada wamaa lafdiga ma ay fi listifhaami istifhaam xal ay ku dhex sugan tahay in jurad haddii la jelo xudifa alifuha aliftoodaa la xadfi wawliha la xidhiiri alhaaha la xidhiiri in taqif haddii aad waqfini weeyaane walaysa iiluhu ma aha xatman waajib fiisi waa maa shay wax ka soo haray in khafadaa khafdoomay bismi ismi ku khafdoomay ka qawlika hadalkaadi weeyaane iqtidaa maqtadaa iyo wixii lamida halkanina wuxuu ka hadlayaa mawdic labaad ee hawsagti in lagu waqfiyaa jaa-is ay tahay ama waajib ay tahay mawdica waxa weeyaan maa istifhaamiya ah ayaa jirta maada ismigee istifhaamiyada ah haddii la waqfinayo hawsagti in lagu waqfiyo wey sideedaba waqafka hortiis maada istifhaamiyada ah majruur haddii ay noqoto haddiiba la jaro maada istifhaamiyada ah waxaa jarayaa mudaafu ilayhinimaha lagu jaro mudaaf ha jaro ama xarfuljar ha jaro wax kastaba ha jaree maada istifhaamiyada ah haddii la jaro alifteedii in la xasaba waa laazim ma miim iyo alif isku reeban bay ahaayeene miimtaa la baaqi yeelaya alifta in la xasaba waajib oo la yidhaahdo ma bima iyo lima iyo cama yatasa'aluun sidaa in la yidhahdaa waajib alifteeda la xasaba sababkuna waxa weeyaan maada ee maa shardiyaa iyo maa mawsuulaa jira oo iyaguna asmaa ah maadaa shardiyada iyo maadaa mawsuulada ayaa laga farqinaya oo maadan inay mawsuulo ahayn shardiyana ahayn ayaa lagugu tusi oo istifhaamiya tahay oo ma maada istifhaamiyada waxaa loogu khaas yeelay xadafka oo maada shardiyada loo xadfi waayo tan mawsuulada tan mawsuulada iyo tan shardiyada ah waxa ka dambeeya ayay ku kaamil noqdaan maadaama waxa ka dambeeya ay ku kaamil noqonayaan aliftooda wasad waxay dhacday ahaan bay ka dhigan tahay sidaa ayaa loo baaqi yeelay amaa maadan istifhaamiyada waa ismi dhamaystiran mubtad buu noqonayaa khabar buu noqonaya wuxuu doonaa mafcuulu bihi buu noqonayaa wuxuu doonaa ha noqdo laakiin waa ismi dhamaystiran mar hadduu ismi dhamaystiran yahay ee aliftiisa aakhir sidaa hadeer bay uga muuqataa iyo xaqiiq ahaanna aakhir u taalo sidaa ayaa loo xadfi alifteeda ayaa la xadfi maada haddii la jaro waxa jaray hadduu noqdo xaraf in la waqfiyaa haddii la doono hawsagta in lagu waqfiyaa wanaagsan hadduu xaraf jaro weeye oo limah iyo in la yidhaahdo muxuu ahaa limah iyo bimah iyo camah in la yidhaahdo mudaafu ilayhinima haddii lagu khafliyo lana waqfiyo hawsagta in lagu joogsadaa waajib weeye oo iqtidaaa mah in la yidhaahdo kayfa mah in la yidhaahdaa waajiba mudaafu ilayhinima haddii lagu jaro hawsagta in lagu waqfiyaa waajibe sidaa ayuu ujeedaa waka wamaa lafdiga maa ee fi listifhaami istifhaam dhexdii xaalay ku sugan tahay maada in juran haddii la jaro xudifa waxaa la xadfi alifuhaa alifteedii waa la xadfi oo marba hadday jaran tahay mudaafu ilayhinimo ama xaraf wixii doonaaba ha jaree alifta in laga xadfaa waa waajib wa owli la xiriirihaa maadaasi alhaa ahaa usagti la xiriiri inta qif haddii aad waqfini waa haddii xaraf lagu jaro mudaafu ilayhinimo haddii lagu jaro waajib weeyaan walaysa ma aha iilahaasi macnaha haa usagti in lala xiriiriyaa xatman waajib ma aha fii siwaa maa shay wax ka soo haray in khafada khafdoomay bismin ismi wixii ku khafdoomay wixii ka soo haray waajib ma aha kii ismiga ku khafdoomay ayuu miisaaliyey ka qawlika hadalkaadi weeye iqtidaaa ma dalabkiiseebaa iqtidaa zayd uu dalbay iqtidaaa mafcuulu mudaqanimuu ku nasbisan yahay maadana waa mudaafu ilayhi mudaafu ilayhinimadaasi iyadoo ku khafdisan haddii aad inaad waqfiso aad doonto ha usagta inaad ku waqfisaa waa laazim oo iqtidaaa mah inaad tidhaahdaa laazim ووصل ذي الهاء يجيز بكل ما حرك تحريك بناء لزم ووصلها بغير تحريك بلا أديم شذ في المدام استحسن وأجز بني وصل ذي تن الهاء هذا الحريرين تيدا بكل ما شيء ما أنت إلا لحريري حرك لحركية تحريك بناء بنا حركة ذي بناها أو لزم لازم ووصلها الحريرين تيدا بغير تحريك بناء بناها أو أديم لدائم غيرك شذ شذوي ustuxsina waxaa la wanaajistay fi lmudaami kii la daa'imina waa la wanaajistay halkanna wuxuu ka hadlayaa mawdicii saddexaad ee hawsagtiga in lagu waqfiya ay jaa-iska ahayd mawdicaa saddexaad waxa weeyaan kelimo mabni ah binaheedana mucrab usan shabihin in la waqfiyaa haddii la doono hawsagta in lagu waqfiyaa yaa bannaan kelimadu mabni waa inay tahay waa shardi binaha waa inuu laazim yahay bina caarida waa inuusan ahayna min qablu iyo min bacdu oo kale waa inuusan ahayn shardi labaad wey shardi saddexaad mucrab waa inuusan shabihine ficli maadi oo kale waa inuusan ahayn oo ficliga maadi mabni weeyaan laakiin mucrab buu shabahaayo sida ficliga muxuu ahaa jumlada ficliga mudaaricda khabar iyo waxyaabaha ay u noqoto asba u noqda ficil mudaaric buu shabahayaayoo mucrab ah mar hadduu mucrab shabahe hawsagta in lagu waqfiyaa ma bannaano oo barabaha inaad tidhaahdaa kuma bannaano saddexdaa shardi haddii la helo mabniga hawsagta in lagu waqfiyaa jaa'is weeyaan saddexda shardi shardiga u hore kelimadu mabni waa inay tahay shardiga labaad binuhu waa inuu laazim yahay caarid waa inuusan ahayn shardiga saddexaad ee u dambeeya kelimadu mucrab way inay yihiin shabihin saddexdaa shardi haddii la helo hausakti in lagu qafiyaa bannaan kayfa oo kale weeyaane kayfah in la yidhaahdo hausakti loo dhamaysiiyaa jaa-is weeye warka wawasla dilhaayi ajiz bikulli ma wawasluhaa bigayri taxriikin binaa labada bayt isku macnay sharxayaan mar isku macnaha ay sharxayaan darteeda ayay shuraaxda qaar hal bayd bay sharxanaa midna way ka tagaan qaar baa ka dambe keli sharxa kan horena ka tagaa sida ashmuniga oo kale ashmuniga baydka dambe u sharxaa baydka dambena wuu iskaga tagaa waayo isku macnay ka hadlayaan wawasla dilhaayi waajiz banne wasla dii tan alhaayi ee haada la xidhiidhinteeda hawsagtigu u jeedaaye bikulli maa shay dhammaantii lala xidhiidhiyo xurrika la xarakeeye taxriika binaa'in bina xarakadii binaha oo lazima laazima wa wasluhaa haadii la xidhiidhinteeda bigayri taxriiki binaa'in bina xarakayntii keyrkii binaha oo udima la daa'ime xarakayntii keyrkii in lala xidhiidhiyaa shadda shad wey ustuxsina waxaa la wanaajistay fi lmudaami kii la daa'ime waa la wanaajistay warubamaa uciya lafdulwasli maa liwaqfi nasra wafashaa muntadiman warubamaa uciya in la siiyaa suurowdaa lafdulwasli wasliga lafdigii maa wixii lilwaqfi u sugnaa nasran xaal uu yahay wafashaa wuu faafay muntadiman xaal uu yahay mid taxmayo halkanna wuxuu ka hadlayaa waqafkii ayuu soo dhameeyey xaalatulwaqafka ayaa xukumka aan soo sheegnay la sameeya ha usagti ha lagu waqfiyo ama sukuun ha lagu waqfiyo ama tadciif ha lagu waqfiyo ama tanwiin alif loo bedelaa ha lagu waqfiyo xaalatulwaqfigaa sidaa lagu yaqaana xaalatulwasliga xukumkaasi shaqa kuma leh allailehe waxaa masmuuc iyo shaad noqonaya xaalatulwasli haddii sida xaalatulwaqfi loola dhaqmo oo kelimadii ha usagti inta loo dambaysiiyo ama sukuun loo dambaysiiyo sida waqafka lagu sameeya haddana la wasliyo oo fa bihudaahu muqtadihi qul laa as'alukum sidaa in la yidhaahdo ee waa samaac iyo masmuuc iqtadih ha usagti sidaa loogu dambeeyey lam yatasanah wandur ilaa acaamika sidaa in la yidhaahdo wandur ilaa acaamika wa sharaabika lam yatasanah wandur oo yatasanah ha usagti sidaa inta lagu waqfiyo haddana la wasliyo masmuuc weeyaan qiyaas ma aha tasannaha waa haddii asalkii tasanna uu ka yimid oo ficliga mudaaric sanaa yatasanna tasanaa yatasannaa hadduu ficliga ahaa weeyaanoo laam uu ku jiranaa isagoo laam ku jiran la jasmiyey lam yatasanna buu noqday lam yatasanna macnihiisana waxa weeyaan wuu isbedelay oo bimacnaa tagayara lam yatasanna isaga uusan bedelin hausagti markaa sidaa loogu waqfiyey oo lam yucdi oo kaleu noqday oo a ficli laamta xadafkeeda lagu iclaaliyey hausagti in lagu waqfiyo ayaa wanaagsanayd waa haddii la waqfinaye xaalatulwasligiibaa waqfi loola dhaqmay oo lam yatasannah tasannaha ficli baa jira sidiisa ah tasannaha oo tasannaha macnihiisa uu noqonayo sanad baa maray oo sanadin baa asalkeedii waxaa laisugu khilaafsan yahay sanawin iyo sanahin buu ahaa sanahin buu ahaa haddii la yidhaahdo yatasanahu ficil mudaaricoo macnihiisa uu noqonayo weeyaan sanad buu marayaa lam haddii lagu jasmiyo hausakti ma noqonayse ha ficliga ka mid ay noqoni oo juzun min alficli bay noqonaya lam yatasanah ma uusan sanaysanin buu noqoni oo sanad ma uusan marin ayuu macnihii noqonaya hausakti ma aha markaas ha ficliga ka midoo laamtiisi weeyaan ee tasanaa hadduu yahay weeyaan marka uus muxuu ahaa haada ku waqfinteeda ay noqoni sama xaalatunadmiga xaalatunasriga weeyaani xaalatu nadmiga aad buu u fara badan yahay wasliga waqfiga wasliga waqaf sidiisa in loola dhaqma aad buu u fara badan yahay laqad khashiitu ana laa jadabba mila axariiqi waafaqa alqasabba ayaa baytu shaacira laqad khashiitu waxaan ka baqay an araa inaan arko aljadabba abaar inaan arko mila alxariiqi dabka lamida waafaqa haleelay alqasabba qasab haleelay maxalu shaahidka waxa weeyaan qasabun ayuu waqfiyey oo tadciif buu ku waqfiyey alifulidlaaqna wuu ka sii dambaysiiyey xaalatulwasli iyadoo ay tahay oo alifulidlaaq uu ka dambeeyo ayuu tadciifiyey oo waqaf uu ku sameeyey waqf wa rubamaa uciya in la siiyaa suurowdaa lafdulwasli wasliga lafdigii in la siiyo maa wixii lilwaqfi waqafka u sugnaa nasran xaal uu yahay hadalka nasri hadal faafsan oo aan ahayn nadmi waa fashaa wuu faafay muntadiman xaal uu yahay mid taxmaya wallahu aclam wsala الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإمارة الألف المبدلة من يا في ضرب فعمل كذا الواقع منه ليا خلف دون مزيد أو شذوذ والما تريه أنطانيت ملها عدما وهكذا بدال عين الفعل إن يولد آخرته كما خف ودين كذاك تالي والفصل توفر بحرف أو معها في جيبها أدر كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسر وفصلها كلا فصل يعد فدرها ما كما يمله لم يسد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكف الراء إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد ف... أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كلمة وعمر وكف مستعل ولا ينكف بكسرك غاربا لا أجف ولا تميل لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمار لتناصب بلا داع سواه كعماد وتلا ولا تميل ما لم ينال تماكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفقه قبل كسر راء في طرف الملك للأيسار من تكفى القرف كذا الذي تليه حتى أنيث فيه وقف إذا ما كان غير آلف الإمالة هذا محلها ومبحثها الألف المبدلة أم الإمال الألف ألف إمال ألفتي المبدلة لبدل مياء ياء لبدل ياء وفي طرف دميا قتال الواقع كي او دعي الياء يا دعي خلفا حال بدل كي يهي منه حقي كذا كا ايو لمد يهي دون مزيد زيادة لأنت ايضا خليف او كغي يهي او شذود اما شاذن ما لأنت ولما الشيء ايو اصغنا دي تلي اي كحكتو هما جها تانيثي ما حكم ما الذي شيء حكم كي عدم لها هذا واي هل كان يوحو كبالله يا مصنفك الإمارة وحلي هذا imaaradu cilmulqiraha weeyaa waqafkii bay lamid tahay waqafku u munaasabeeyey sidaa ayuu ugu daba sheegay imaala waxaa la yidhaahdaa fatxa in la leexiyo naxwa alkasratina loo leexiyo aanan la gaadsiinin fatxaa la leexinayaa kasre xaggeedaa loo leexinay kasradiina lama gaadhsiinaye meel kasre iyo fatxa udhaxaysa ayaa la aqrin ama ya alif baa la leexinayo naxwa alyaa'i baa loo leexini alif ayaa la leexini ya xaggeedaa loo leexinay ya'dana lama gaadhsiinaye bayna alalifi walyaai aan la aqrin sidaa ayaa waxaa la yidhaahdaa imaala lafdiga macnihiisana leexin weeyaan ama ganitaan ee albatxu walimaalatu waxaasu duulaa la yidhaahdaa waxaa haaliban isticmaalaa bani tamiim iyo qolyahaasi xijaaziyiinta uma badna mawaadic khaasi ayay imaaliyaan xukumkeeda waa jawaaz imaal oo dhan waa jaa'ise imaalo waajibe ma jirto imaala in la laazima ay waajib tahay ma jiro asbaabta soo socotaana oo musanifka uu keeni doono liljawaaz bay u sugnaatay lilwujuub uma ayna sugnaanin wuxuuna sheegi doonaa musanifka lix sabab lix sabab ayaa waxay keenaan kasradii in naxwal fatxa loo leexiyo ama aliftii naxwal yaa in loo leexiyo islamarkaana aan la gaadhsiinin lixdaa sabab laba sabab oo ka mid uu halka ku sheegay musanifka labadaas sabab sababka hore waxa weeyaan alif daraf taallo ee asalkeeda ya inuu ka soo gadoomay alif baa daraf taalla asalkeediina ya buu ahaan jiray aliftaa in la imaaliyaa jaa'iza oo ya xaggeeda loo leexiyo yana aan la gaarsiiya la gaarsiin sida ramaa oo kale wey ramee in la yidhaahdaa bannaan ramee ramay oo ya la aqrin maayo ramaa oo alifkana la aqrin maayo aliftii iyo ya-da meel u dhaxayso ramee in la yidhaahdaa bannaan ilaa asalkeeda yaa sabab labaad waxa weeyaan alif aakhir taallo asalkeeda wowgu ahaan jira laakiin fii bacdi tasaariif baa ya loo bedelaa tasaariifta kelimadan bacdi ka mida ayaa ya loo bedelaa bedelaada ya-da loo bedelayaana shaadnima iyo qolo khaas ahaaneed waxay wadata ma ahee waa shaa'ic ee yaa-u tasqiir ma ayna keenin iyo wax lamide sidani waa qaaciida mar hadday sidaa ku timaado ya-da aliftani wowga ha ka soo gadoonto asalkeedii hore idana in la imaariyaa bannaan mustafaa oo kale mustafee in la yidhaahdaa bannaan ilaa tasniyada ya loogu bedelaa dacaa asalkeeda wowgu ahaa waa dacawa in la imaariyaa bannaan ilaa marka majhuul loo bineeyaa ya loo bedelaayo duciya ayaa lagu majhuuliyaa in yaa loo bedela maadaama ay suuroobayso emaal ayaa ku bannaan oo daacee rame mustafaye sidaa in la yidhaahdaa bannaan wuxuu yidhi musanifka alifta darafta taalle asalkeeda wowga ahaa ya marka loo bedelaya bedelkaa waa inuusan keenin shuduud oo baabul idaafa markii aan soo marayna waxaan soo marray ismiga ayaa mutakalimka loo idaafaynaya manquus hadduu yahay maqsuur hadduu yahaan ujeedaa alif ku jiran yaha maqsuur alif buu ku jiran yaha casaawi waxaa la yaqaanaa alifteeda in la nabadgeliyo ya-diina la daba dhigo casaayo la yidhaahdo bani hudeel niman la yidhaahdaa alifta yaa u beddelaya kuna idqaamayaa labadii ya oo casaya sidaa ayay leeyihiin wa alifan salimu fi lmaqsuuri can hudaylin inqilaabuhaa ya-an xasan ayaan soo marray ibdaalka alifulmaqsuurka ya loo bedelayaa waa shaad qiyaas maaha kaa looma eemaalin karo oo la dhihi maayo fii bacdi tasaariif ee alifta ya u gadoontay ee hala eemaaliyo ma suuroobiso waxaa la mid ee ziyaadatu yaau tasgiir ziyaadatu yaai tasgiir ibdaalka haddii uu keenayna waa la mid oo casaabaa la tasgiiriya cusayun baa cusaywun buu noqonaya wow iyo ya baa isdaba dhacay tan hore kan horena waa reeban yahay wowdaa ya loo bedeliyo cusayun ibdaalka waxaa keenay ya-u tasgiirka zaa'idka ah kaana looma eemaalin karo kadib wuxuu sheegay alifta aakhirka taalle la eemaalinayo hadday aakhir xaqiiqa ahaan u taallo iyo taa-u taaniif haddii ay ka dambayso fataatun ay tahay isku mid weeyaanoo waa la eemaalinay labaduba amil eemaali alalifa alif eemaali aliftii almubdela la bedelay min yaa-in ya laga bedelay ya-da oo fii tarafin taraf taallo alwaaqicu alalifu alif alwaaqicu u dhacay alyaa-u ya baa dhacay khalafan xaal uu bedel ka yahay minhu alifta bedel uu ka yahayna kadaa waa la mid oo aliftani ya-baa bede asalkeedi wow buu ahaa laakiin fii bacdi tasaariif baa ya loo bedelaa ibdaalkaasina shaadnimo iyo ziyaadatu ya u tasqiir ma ayna keenin sidaa ayuu u wadaa alwaaqicu mubtado weeyaa waana ismi faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila alyaa-u faacilkiisii weeye khalafannay alyaa-u ayuu xaalo ka yahay minhu wuxuu ku tacalluqayaa khalaf damiirkana wuxuu noqonayaa alifti kadaana waa khalaf sidaana macnaheedu wuxuu noqoni alwaaqic oo minhu damiirkeeda alwaaqicu asha ku jirta uu noqonaya ashaa lafteedaba alifta ku dhacaysa alalifu alif alwaaqicu uu dhacay alyaa-u yaabaa dhacay khalafan xaal uu bedel ka yahay minhu alifta uu bedel ka yahay kadaaka ayuu la mid yahay duuna masiidi ziyaado la-aanteeda xaal uu yahay oo yaa-u tasqiiri ziyaadadeedu ma ayna keenin ibdaalka ow shuduudin shaadnimo la-aanteeda xaal uu yahay walimaa waa khabar muqadama malhaa cadima maada oo mawsuuloo mudaaf loo qadarayo alhaa wo mubtadaa cadima jumladaasoo khabara ayaa siladii maada maadii mubtadaha ahaydna limaabaa khabaru ee jaara majruurka taliihi hataa nisa ayaana sila u ah waa limaada maada khabarka ah maada mubtadaena mudaaf baa loo qadari oo wuxuu noqonayaa malhaa xukmu maa shay xugunkii cadima waaye haa alhaada mafcuul weeya waa khabar xukmu maa shay xugumkii cadima waaye alhaa ha wixii waaye xugumkii kaa'inuu wuxuu u sugnaaday xugumkaasi limaa shayga taliyi ay ku xigto himaaga ha ta'niif yaha u ta'niif waxay ku xigto si ayuu u sugnaaday xukumka macna waa la eemaalinaya fataatun fataat sidee sida loo eemaaliyo ayaa fataatunna loo eemaalinay bu ujeedaa كذلك تالياء والفصوط في بحرف بحرف أو معها كجيبه أدر وهكذا, وهكذا بدل عين الفعل إن يولي لا فلت كما بخف ودين وهكذا ك وألف وهكذا كاء يلمدها ألف ألف ألف كو بدل عين الفعل فعل عينك بدل كاء إن يقول هذو نقول يويان إلى فلت كما بخف ودين وياني sabab saddexaadee alifta in loo eemaaliyaa keenaa waxaa weeyaan alif baa caynu caynun ficlin buu yaalla ficli baa muctaluul cayni ah caynkiisiina waxaa loo bedelay alif ficligana waa hulaasi ficli hulaasi saddex xarafa ayaa caynta ka jiran caynkiisiina alif baa loo bedelay haddii aan la bedelinee cawiro oo kale uu yahay ee laga ixtiraaziya alif ayaa loo bedelay alif haddii loo bedelay ficliga damiiru rafca mutakalima damiiru rafca mutasile marka lagu daba dejiyo wuxuu ku imaanayaa calaa wasni filtu oo fa'dii baa kasroomi cayntiisa waa in la eemaaliyaa wow iyo ya midkay doontaa ha noqoto ficligii hulaasiga ahaa ee caynta alifta ka taallay damiiru rafca mutasile marka lagu daba dejiyaa hadduu filtu ku imaanayo aliftaa in la eemaaliyo ayaa munaasib ee laba jeer ayuuna filtu ku yimaadaa labadaa jeer waxa weeyaan ficligu asalkii hadduu faacilo yahay faacila muطlaq cayntu wow ha kaga jiranaado ya ha kaga jiranaado filtu buu ku imaanayaa muطlaqan marba hadduu faacila cayntoo ka tirsan uu yahay facala oo cayntu ya kaga jiran haddii uu yahayna filtu buu ku imaani oo baaca oo kale weeyaane bictu buu ku imaani labadaa jeer ayuu ku yimaadaa filtu laba jeerna fultu buu ku yimaadaa faculo oo muطlaqe fultu buu ku yimaadaa daala iyo wahaaba iyo wixii lamida weeyaane facalo oo caynta wow kaga jirana fultu buu ku yimaadaa labada jeer ee filtu uu ku yimid waa facilo muطlaqa iyo facalo caynta iyo kaga jiran ficliga maadiga cayntiisa in la eemaaliyaa jaa'iza oo la yidhaahdo beeca iyo khiifa in la yidhaahdaa bannaan ficligii ficila ha noqdo ama facalo caynta yaa kaga jira sida ayuu ujeedaa wahaakadaa kaa ayuu lamid yahay badalu caynilficli ficli cayntiisa alifkii bedel ka noqda in ya-ul hadduu u noqonayo weeyaan ilaa filtu fa'da la kasriya hadduu u noqonayo kamaadii khaf cabso iyo wadin deen bixi ama diya bixi ee maadigeedi weeyaan oo khaafa iyo daanaah deena iyo khiifa in la yidhaahdaa bannaan kadaaka taalilyaa-i walfasuul tufir bixarfin ow maxaa ka jayba hee adir kadaaka ka ayuu lamid yahay taalilyaa-i ya-kii ku xigay walfaslu faslinna uu tufira waa la dhaafay bixarfin xaraf lagu fasliyo ow maca haa-in ow bixarfin maca haa-in xaraf ha wata in lagu fasliyo wadaalika ka jayba ha adir iyo wixii lamida weeyaane macnaha waxaa la eemaalini buu leeyahay musanifka sabab shanaad weeyaan ee eemaalka keenaa waxa weeyaan aliftii iyo ya-baa isku soo dhowaaday haddeer wuxuu ka hadlayaa alifta iyo ya-da alif iyo ya-baa isdaba dhacay ya-daana dambaysaayee aliftaa horraysa aliftaa reebanee ya-da ay daba taallo aliftaa in la eemaaliyo ayaa jaa-is oo bannaan waxaa la mid ah hal xaraf haddii looga fasliyo alifta laba xarafoo mid ha ay tahay haddii looga fasliyo mihaal aliftii iyo ya-da markay isdaba yaallaan tabaayana oo kale weeyaan tabaayana iyo tabaayaca tabaa alifta waxaa ka dambeeya in la eemaaliyaa bannaan oo tabe taba tabeeyana la yidhahda tabeeyana iyo tabeeyaca in la yidhaahdaa bannaan hal xaraf haddii looga fasliyo yasaarin oo kale weeyaan yasaarin yaseerin in la yidhaahdaa bannaan oo siin keliya looga fasliyey laba xaraf haddii looga fasliyo mid ha uu yahay musanifka miitaaliyo ajir adir jayba hawi jayba jay ya-daasi iyo alifta reebba waxaa u dhexeeyaa ba iyo ha idana in la eemaaliyaa bannaanoo adir jayba hee in la yidhaahdaa bannaan waa kaa ya-daas iyo alifta markay isku xigaan ama la kala faslinayo ya-du ha dambayso ama ha horraysa farqi male marba ya iyo alif haddii ay isku soo dhowaadaan oo isku xigaan ama hal xaraf lagu fasliyo ama laba xarafoo bidha ee lagu fasliyo ya-da ha horraysa ama ha dambaysa alifta eemal ayaa jaa-is ku awaka kadaaka kaa ayuu lamid yahay maa alifkii tayeliihi uu ku xigo maa taalilyaada kadaaka kaa ayuu lamid yahay taalilyaai ya-da kii raacayay walfaslu faslin bixarfin xaraf lagu fasliyo aw maca haa-in aw xarfin maca haa-in xaraf iyo ha lagu wada fasliyaa uktufira waa la dhaafay wadaalika adir wareeji jaybaha gabadha jeebkeedii wareeji yacnii dawqulkhamiis madaxa meesha ay ka soo bixini khamiiska meeshaa dhanka kale u bedelee wareeji weeyaan adir jaybaha mihaal ugu oga jeedaayo jaybahee in la yidhaahdaa bannaan kadaaka maa yaliihi kasrun ow yalii taaliya kasrin ow sukuunin qad wali kasran wafaslulhaa kalaa fasliyu cad fadirhamee kama yuminhu lam yusad kadaaka kaa ayuu la mid yahay maa alifkii yeliihi uu ku xigo kasrun kasraa ku xiga ow yelii wuxuu ku xigaa taaliya kasrin kasra mid raace ayuu ku xiga ow sukuunin sukuun mid raace ayuu ku xigaa sukuunka oo qad waliya ku xiga kasran wa faslulhayha faslinteedana yucaddu waxaaba lagu tirini kalaa faslin faslida aati fadirhamaaka lafdigaa man yuminhu ninka eemaaliyaa lam yusad lam yusad loo diidi maayo yacni wuxuu leeyahay sabab lixaadoo loo eemaaliyaa waxa weeyaan aliftii iyo inay kasra isku soo dhowaadaan aliftu kasre inay ka horrayso isku xigaan wax dhici kara maaha kasraa ka dambaysa aliftii waa reeban tahay kasrana wuu ka dambeeya sida caalimin oo kale caalim laamtaa kasrisa alif reebanaa ka horraysa ceelim in la yidhaahdaa bannaanoo la eemaaliyo maadaama ay kasre ka dambayso waxaa lamida kasrada iyo iyo aliftu hal xaraf haddii lagu kala fasliyo kitaab oo kale wey kitaab kasraha iyo alifta ta'daa u dhaxaysa in la eemaaliyaa bannaan oo kitaab la yidhaahdaa waa bannaan tahay maye laba xaraf ayaa lagu kala fasliyo mid reeban yahay laba xaraf ayaa lagu kala fasliyey midna uu reeban yahay idana jaa-is weeyaanoo waa bannaan tahay saddex xarafoo midna reeba yahay midna ha yahay ayaa lagu kala fasliyey iyadana jaa'is weeyaan diri hamaaka weeyaan oo daalka kasrisan ra' reeban iyo miim iyo ha saddexdaasaa lagu kala fasliyey dhib male in la eemaaliyaa bannaan oo dir hameeka la yidhaahdo warka kadaaka kaa ayuu la mid yahay maa alifkii yeliihi uu raacayo kasrun kasre uu raacayo ow yelii waxaa raaci wuxuu raacaya kee yelihii alifta waxaa raacaya kasrun kasraa ku xig oo ka dambeeyo caalim buu ahaa ow yelii alifkaaba wuxuu raacay taaliya kasrin kasre mid ku xiguu raacay aliftaa dambeeya fadxaa ku xiga fadxahaasaa kasre kusii xiga kitaab weeyaane ow ow sukuunin sukuun mid raacay ayuu sii raacay sukuun baa ku xigaa sukuunka xaraf xarakaysan kasraa ka sii horreeya sukuunka oo qad weliya kasran uu ku xigo ow maya ow taaliya kasri ow sukuunin sukuun mid raacay ayuu ku sii xigaa kaa sukuunka raacayoo qad weliya kasran kasra ku xigo wa faslulaahihaa faslinteeda yucaddu waxaa lagu tirinay kalaa faslin fasli la'aantii ayaa lagu tirini fadirhamaaka lafdiga oo labadaadii dirham macnihii uu noqonayo man yumilhu ninka imaaliyaa lam yusad loo diidi maayo way u bannaan tahay wa xarfulisticlaa yakufu mudharan min kasni ow yaawakeedaa takufuraa in kaana maa yakufu bacdu mutasil ow bacda xarfin ow bixarfayni fuusil kadaa idaa qudima maa lam yankasir ow yaskun isla kasri kalmid way camir wa xarfulisticlaa'i yakufu wuxuu mancinayaa mudharan sababan sababka oo mudharan la daahiriyey min kasni watakufu ra'un ra'na way mancinii kadaa xaal xarfulisticlaba ay la mid tahay in kaana waa haddii uu yahay maa waxaa yakufu mancinaya bacduu xaal uu gadaal ku sugan yahay mutasila mid ku daba dheganba ow bacda xarfin ama xaraf gadaashii mid ku sugan ow fusila ama la fasliyey bixarfayni laba xaraf lagu fasliyey kadaa sidaa unbuba la mid yahay idaa qudima haddii la hormariyo maa wixii lam yankasir aan kasrisnayn ow yaskun ama aan reebanayn israr kasri kasre gadaasheed aan reebnayn wadaalika kalmid waa camir iyo wixii lamida weeyaane halkanna wuxuu sheegayaa sababka imaalada keenaa sababka caadiga ah waa lixdaa sabab uu soo sheegay sabab toddobaadaa dhiman oo munaasibe la yidhaahda buu soo wadaaye asbaabtii caadiga ahayd markii uu sheegay ayuu wuxuu sheegay mawaaniculimaala imaalada waxyaabihii mancinayay mawaanic mawaaniculimaala kelimadan in la imaaliyaa sababkii waa ku qumay laakiin maanic baa meesha taaganaya in la imaaliyaaba ma bannaana maanicaasi laba qayb ayuu u qaybsamayaa labadiisa qayb isku daray wuxuu mancinayaa sababka daahirka ah oo sababka imaalka imaalada wuxuu u qaybsamaa laba qayb oo sabab daahira iyo sabab khafi ah sababka khafiga ah waa aliftii ya-da ka soo gadoontay darafta taalle ama aliftii fii bacdi tasaariif ya-da u gadoomaysa ama caynu ficlin buu yaalaayoo filtu loo celinayo waxaasoo idil waa sabab khafi ah sababkii daahirka ahaa waa kasra ka horreeya muuqda ama ya ka horraysa ama ya ka dambaysa ama kasre ka dambeeya waxyaabahaasina waa sabab daahira haddaba maanican uu meesha ku sheegayo musanifka wuxuu mancinayaa sababka daahirkaa kasradii muuqatay ama ya-dii muuqataye sababka ahayd ayuu mancinayaa iyo sabab khafi ama mancinayo waxyaabaha mawaanicda noqonaya laba qayb ugu qaybsamaa xuruufulisticlaa iyo ra xuruufulisticlo oo toddoba ah waa ha iyo saad iyo daad da iyo da hayn iyo qaf toddobadaa xaraf ayaa xuruufulisticlo la yidhaahdaa iyo ra labadaa qayb ayaa waxay mancinayaan sababkaa daahirkaa oo kelimadii oo sababulibaalo uu ku qumay maal waxaa ka dambeeyaa kasra aliftii kasra ayaa ku xigaa kana dambeeya saad baa ka horreeyaa sidaa saalix oo kale weeye saalix in la imaanayaa ma banaa sababtu waxa weeyaan saad baa ku xigaa saabadkana xarful isticlo weeyaane wuxuu mancinaya imaashi waxaa la mid ah xarful isticlaha horreeya iyo aliftii la eemaalin lahaa hal xaraf haddii lagu kala fasliyo iyaduna waa la mid laba xaraf haddii lagu kala fasliyaa lafteeda waa la midoo wuu mancinaya waxaa la mid ah xarful isticlahaba haddii uu dambeeyo muxuu ahaa aliftii la eemaalin lahaana ay horrayso bisharti xarful isticlaha waa inuusan kasrisnayn asagoo reeban kasra waa inuusan ku reebanayn labadaa shardi ayaa la shardin xarful isticlaa waa inuusan maksuur ahayn maksuur haddii uu yahay ma mancinayo eemaashi ma ma diidi karayo hadduu reeban yahay ee kasre ay ka horraysana eemaashu ma reebi karayo oo midwaac oo kale midwaac aliftaa in la eemaaliyaa bannaan oo da'daa ka horraysaayee ka warran oo hal xaraf looga fasliyey hee da'du waa reeban tahay kasraana ka horreeya oo reebay mar hadduu kasro reebay mid weecin la yidhaahdaa bannaan waka ra'duna waa lamidoo hadday kasrisan tahay musanifka ama soo wadaaye sababul-eemaal ma hor joogsanaysa iyada lafteeda ama sababul-eemaal qori ee ya ra'du waa inayan kasrisnayn ama kasro gadaasheeda ayna reebanayn وxرف الاsتعلاa xروف الاsتعلاa ykuف wuxuu mنcinayaa مdhرan sabبan sabبka oo مdhرan la daahiriye ayuu mنcini min ksrin kasra xaal u yahay ow yaana maya xaal u yahay وتkuف rاء ra'na way mنcini kadaa xرفااsتعلاa xal ay la mid tahay in kaana waa hadii uu yahay maa xرفka ykuف wax mنcinaya xرفااsتعلاa ha noqdo ama ra' ha noqdee baعdu xaal uu gadaal ku sugan yahaye uu dambeeyo مutصilan mid ku daba dhegan hadii uu yahay in kaana waa haddii uu yahay maa xarafka yakufu wax mancinaya bacdu xaal uu gadaal ku sugan yahay aliftii la eemaalin lahaa ayaa horraysaa ee xarafkii isticlaa ama ra'dii baa dambaysa mutasila mid ku dhegan hadduu yahay saalixoo kale may ahaa wuu ka dambeeyaa kaasi waa hadduu ka dambeeyo ow bacda xarfin ama xaraf gadaashii xaal uu yahay ow fusila ama la fasliyey bixarfayni ama laba xaraf lagu fasliyey in kaana waa kadaa kaa ayuu la mid yahay idaa qudima haddii la hormariyo xarafkii maanic aha maa shay haddii la hormariyo lam yankasir aan kasrismin xarafkii maanica noqon lahaa xarfulisticla iyo ra' midkuu doonaaba ha noqday hadduu horreeyo oo aliftii ay dambayso markaa ha isku xigaanoo saalix oo kale weeyaanoo alifta xarafka reebayabaa xarfulisticlihii ah ama waa laga fasliyey kee inuusan kasrisnayn ama kasre uusan ku sukuunsanayn ayaa shardi ah kadaa kaa ayuu la mid yahay idaa qudima haddii la hormariyo maa xarafkii maanica ahaa lam yankasir maa shay lam yankasir aan kasrisnayn ow yaskun ama aan reebanayn israr kasri ama kasro gadaasha aan reebanayn kii kasro gadaasha reebanaa ayuu miisaaliyey kalmidwaaca mir wey mir u shahri oo u safar almidwaaca kan adeecida badan u safar maara yamiiru mayran amarkiisi weeyaanoo mir baaca yabiicu baycan wanamiiru ahlanaa wanaxfadu akhaanaadii weeyaan oo kale mir u safaroo reerka usoo shahri almidwaaca kan adiicida badan usoo shahri maxalu shaahidku bay miaalkood ka dan leeyahay waxa weeyaan daada reeban alifta ka dambaysa hal xaraf looga fasliye eemaal ayaa ku bannaan daaduna maanic ma noqon karayso xarfulisticlo kastaba ha ahaato sababtoo iyadoo saakinu kasre ka horreeya wakafu mustaclin waraa yankafu bikasri ra ka hayri man laa ajfu wakafu mustaclin xarfulisticla reebidii iyo wara'in ra' reebiddeeda yankafu wuu reebtoomi bikasri raa'in ra' kasraheeduu ku reebtoomi wadaalika laa ajfu anigu goyni maayo haaliman nin deen qabo ma goynayo iyo wixii lamida weeyaane xarfulisticlaha iyo ra'dii maanica ahaa maanic ka hortegaya ayaa jira maaniculmaanic mawaaniculmawaanic baa la yidhaahdaa wixii maanica ahaa ayay maanic ku sii yihiin macnaha sababul emaal ayaa la helay maanic baa yimid oo xarfulisticlaa ama ra' baa meesha timid xarfulisticlaaha iyo ra'daasi waxaa la doonayay eemaashii inay manciyaan eemaashiiba wax maaniciiba wax ka sii hortegaya eemaashi u celinayo weeyaan halka waxa uu ka hadlay maanicaasi waxaa weeyaan ra' kasrisan xarfulisticlaa meesha yaalla alifna way ka dambaysaa ama way ka horraysaa inaan la eemaalinin bay ahayd ra' kasrisan ayaa aliftii ku dhow he waa la eemaaliniyo maanici bay maanic ku sii noqonay sida daarilqaraari oo kale weeyaane daarul qaraari qaraa aliftaasi qaaf baa ka horreeyaa qaaftanaha xuruuflisticluhu ka mid yahay hal xaraf baana looga fasliyey inaan la eemaalinin bay ahayd ra' kasrisanaa ka dambaysa ra'daa kasrisan qaaftay maanic ku tahay mar haddii ay maanic tahay waa la eemaalini daarul qareeri baad leedahay daarul qareeri in la yidhaahdaa bas waxaa la mid ee ra'dii ee maanica noqon lahayd ee damisneed ama fadxisnayd ama reebaneed oo kasra aan laga hormarinin maanic bay noqon lahayd oo waxay mancin lahayd eemaashu ra' kasrisan hadday meelaha ka soo dhowaato khalaas wey daarri qaraar baaba ka mid ee lafteed qaraar ra' fadxisan baa alifta ku xigtaba ra'daa fadxisan maanic inay noqotaa la doonayay hee ra' kasrisan maadaama ay ka sii dambayso ra'dan fadxisan iyo qaaftu labaduba maanic bay ku noqoni eemaashi bayna u celinaya daarilqaraari daarilqareeri in la yidhaahdaa bannaan miaalka musanifkaa ka mida muxuu ahaa laa ajfu haaliman haynka waa xarfulisticla aliftu inaan la eemaalinin bay ahayd ra' kasrisanaa ka dambaysa ra'daa kasrisa xarful isticlaha ayay maanic ku tahay waa la eemaariniyo hayriman inaad tidhaahdaa kuu bannaan wa kafu mustaclin xarfulisticla reebidii iyo wa raa'in ra' reebiddeeda yankafu wuu reebtoomayaa bikasri raa'in ra' kasrihii ayuu ku reebtoomi wadaalika laa ajfuu anigu goyni maayo haariman nin deen qabo ma goynayo misaalka danta uu ka leeyahay waa khaarimanta ra'du waxay maanic ku noqone haynkii maanica noqon lahaa ee xadfulisticlaha ahaa ee alifta in la emaaliyo diidi lahaa ayay maanic ku noqone emaal bayna u celini walaa tumil lisababin lam yatasil walkafu qad yuujibuhu ma yanfasil walaa tumil ha u imaalinin lisababin sabab dartee ha u imaalinin sababka oo lam yatasil aan ku xigin walkafu kafku qad yuujibuhu inuu waajibiyaa suurowdaa maa yanfasilu wax soocan halkanna wuxuu ka hadlayaa xarfulisticlihii maanica ahaan jiray iyo ra'dii maanica ahayd hal kelime inay ku wada jiraan alifta la emaalinayo iyo xarfulisticluhu hal kelime inay ku wada jiraan waxba shardi ma aha haddayba isku xigaan laba kelimaba ha ku kala jiraan haddii ay doonaane maanic buu noqonaya oo ataa qaasimun in la eemaaliyaa ma bannaano ataa aliftaa lama emaalin karo sababul emaal baana ku qubayoo asalkeedii baa yaa ka soo gadoomay qaasim qaafkaa maanic ku ah laakiin sabab uma noqon karo kelimo kale wax ku jiro kasro kelimo kale ku jirta ama muxuu ahaa kasro ama ya kelimo kale ku jirtaa alif kelimo kale ku jirta sabab uma noqon karo looma eemaalin karo sida ayuu u jeedaa walaa tumil ha u imaalinin lisababin sabab dartii sababka oo lam yatasil aan ku tegin walkafu kafku qad yuujibuhu inuu waajibiyaa suurowdaa maa shay lam yanfasil aan socnayn inuu waajibiyaa suurowdaa waqad amaaluu litanaasumin bilaa daacin siwaahu kacimedi watali waqad amaaluu inay u imaaliyaana suurowdaa litanaasumin munaasaba darteeda bilaa daacin wax u yeelay la'aantii daaciga oo siwaahu kaa ka soo haray kacimaadaa watalaa iyo wixii lamida weeyaane halkanna wuxuu sheegayaa sabab toddobaad ee keliya in loo imaaliyo aliftii ay bannaan tahay sababkaa toddobaad waxa weeyaan munaasiba darteeda iyadoo sabab kale aan la haynin alif la eemaaliyaaba haddii ay meelaha ka soo dhowaato oo sababul emaal uu ku qumay alif kaloo daba taagan in la eemaaliyaa bannaan sida cimaada cimaada laba alif baa ku jirta alifta hore sababul emaal baa ku qumay oo kasraa ka horreeya hal xaraf looga fasliyey imee in la yidhaahdaa bannaan aliftan dambe sababul emaalku uusan qumin in laiska eemaaliyaa bannaan aliftaa hore laiska raaciyo cimeedee la yidhaahdaa way bannaan tahay waa talaana waa lamid sida musanifka uu sheegay talaa wuxuu ishaarayaa aayaddii qur-aanka ee washamsi waduxaaha walqamari idaa talaaha talaada in la eemaaliyaa bannaan buu leeyahay waxaa loo eemaalinaya jallaaha iyo yakshaaha baa ka dambeeyaayoo sababul eemaal aliftooda uu ku qumay waayo ya bay u gadoomaan ayagu ama yaba bay asalkii ka soo gadoomeen talaadaana in la iska eemaaliya ayaa bannaan iyadoo alifteeda waway ka soo gadoontay talaa yadluu weeyaane sidaa ayuu u sheegay muslim laakiin waa lagu haystaayo waxaa lagu haystaa aliftan aakhir ka taalla asalkeedii waway ka soo gadoonto talaayatulu waa yahay laakiin ficliga marka la majhuuliyo yayay u gadoontaa oo tuliya buu noqonayaayo fii bacdi tasaariif ayaa ya loo gediyaa sababul emaal baa waa ku qumay talaada in la yidhaahdo mooye laba sabab baa isugu yimid asal fii bacdi tasaariif oo ya ay u gadoonto iyo munaasabaa isugu yimid sidaa in la yidhaahda mooye waka waqada maalu inay u eemaaliyaan ayaa suurowdaa litanaasubin munaasaba darteeda munaasabada oo bilaa daacin wax u yeeraa la'aantii daaciga oo siwaahu munaasibada aan ahayn ka cimaadaa weeyaan iyo watala walaa tumil maa lam yanal tamaakunan duuna samaacin hayrahaa wagayrana walaa tumil ha u eemaalinin maa shay lam yanal aan gaarin tamaakunan duuna samaacin maqal la'aantii xaal u yahay hayrahaa wagayrana haa iyo naa la'aantayda xaal u yahay ee eemaashu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ku khaaska ah ficliga iyo ismiga mutamakinka ah ficliga min awalihi ilaa aakhirihi maadigii iyo mudaaricii iyo amarkii waa la waa la eemaaliya oo emaashu haddii sababulemaashii laga helo waa ku bannaan tahay ismiguna wuxuu khaas ku yahay ismiga muxuu ahaa mutamakinka ismiga mucrabka een mebniga ahayn ismi aan mb ismi aan mucrab ahaynee mebni ah in la eemaaliyaa samac weeye qiyaas ma mataa baa ka mid e matee baa la akriyaa annaa baa ka mid oo ismu shardi haddii ay tahay ismu istifhaam haddii ay tahayba annee baa la yidhahdo waa la eemaaliyaa samac weeye qiyaas ma aha ismiga mutamakinkaa lagu yaqaana in la eemaaliya xagga asmaada alla ilaah waxaa samaaca laftiisao mutamakinna aan ahayn haa iyo naa oo laba damiir ah sabul eemaal ba haddii laga helo hee iyo nee in la yidhaahdaa bannaan oo la eemaaliyo ayagoo damaa'ir ahoo muxuaha mabni ahoo binahoodana weliba asiil uu yahay waqada maalu walaatu minha u eemaalinin maa shay walaatu minha eemaalinin maa shay lam yanal aan gaarin tamakunan tamakun waxaan gaarin ha eemaalinin duuna samaacin maqil la'aantiina ha u eemaalinin maqalka oo hayraha wagayrana ha iyo naa keyrkooda xaal uu yahay والفضح قبل كسر لا ينفيض رف أملك كللأيسار من تكفى الكلف كذا الذي تليه حتى نيث في وقف إذا ما كان غير ألف وأمل إيمالي الفتحة فتحة إيمالي قبل كسر راء راء كسره إذا هرتين إيمالي فأضغ في طرف ضبياق خسوة وذلك كللأيسار ملء إيرو يا للأيسار تكفى وحلقا كافين الكلفة مشقوين يا لقا كافين الذي كي تليه هات أنيث يكون إكتا كذا كأي لمدها في وقف وقف لحد حال كسوة يهي idaa maa kaana hayra alifi alif geyrkeeda xaal u yahay halkanna wuxuu ka hadlayaa eemaashu laba mawduc buu galaa baa nidhi waa alif oo naxwal yaa'i loo leexiyo ama fadxoo naxwal kasrati loo leexiyo alif oo naxwal yaa'i loo leexiyo waa arrinkii haddeer aan soo sheegayna asbaabtii keenaysa iyo mawaanicda iyo mawaanicdiisii mancinaysa ayuu soo sheegay halkanna wuxuu sheegayaa fadxa in la eemaaliyo naxwal kasrati loo leexiyaa sababka keenaa laba jeer oo keli ayaa la eemaaliyaa labadaa jeer mid wuxuu khaas ku yahay waqaf midna waqaf iyo wasli labadaba waa lagu eemaaliyaa kan hore waxa weeyaan fadxa iyo ra' kasrisan haddii ay isku xigaan fadxa iyo ra' kasrisanba haddii ay isku xigaan isla markaa ra'daa kasrisanna aakhiru kelimatin ay taallo fadxadaa ra'da ka horraysa in la eemaaliyaa bannaan lishararin oo kale bishararin oo kale weeyaane bishararin sharar ra'daa hore in la eemaaliyaa bannaan maadaama ra' daraf taalloo kasrisan ay ka dambayso oo bisheereerin la yidhaahdo bisheereerin farxadii baa kasre loo leexinay waa bannaan tahay sidaas mawdica labaad waxa weeyaan fadxa ay haa-u ta'niid ka dambayso xaalatu waqafka fadxadaa in la eemaaliyaa bannaan xaalatu waqafka weeyaan fadxa haa-u ta'niid ay ka dambayso xaalatu waqaf in la eemaaliyaa bannaan raxmatin iyo shajaratin iyo wixii lamida weeyaan raxme shajarih in la yidhaahdo la eemaaliyo waqafkayna khaas ku tahay waka walfadxa waamil eemaali alfadxa fadxa leexiyo kasre u leexi qabla kasri raa'i ra' kasraheeda hortiina leexi ra'da oo fii darafin daraf horta ee dabayaaqada ku sugan wadaalika ka lilaysari mil mil baa ficlu amra mil u leexo nin yahowni lilaysari kan sahlanida badan shay walba kan sahlanida badan u leexo tugfa waxaa lagaa kaafinaya haddii aad sidaa yeesho alkulafa mashaqooyin iyo dhibaataa lagaa kaafinaya maxalushaahidka waxa weeyaan lilaysari sa siintaa farxaheeda in la imaariye lilaysari la yidhaahdaa bannaan oo kasre loo leexiyo kadaaka ka ayuu la mid yahay alladii fadxihii talii ay ku xigto hi fadxahaasi ha ta'niitii ha u ta'niit ay ku xigto fii waqafin waqaf dhexdii ay ugu xigto idaa maa kaana hayra alifin waa tikraar maxdi ah waayo fadxa weeye waxaan sheegaynaa alifba kama ana hadlaynin idaa maa kaana waa hadduu ahaado waxaa la eemaalinayo hayra alifin alif waxaan ahayn haddii uu yahay fadxaba weeye wixii la eemaalinaya alif muusan ahayn marka waa iska tikraar maxdiyo hadalku buu sii tawdiixinaya wallahu aclam wasala bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin xarfun washibhuhu min asrfi bari وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قبيل تصريف سوى ما ويرى ومنتهى اسم خمسون تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر ثلاث افتح وضم واكسر وزيد تسكين ثانيه تعم وفي عول أهميل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر ثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل وما فعل فعلل وإن علا فمع فعلل حوى فعل للا كذا فعلل وفعلل وما غير للزيد أو النقص تما التصريف هذا محله حرف حرف وشبهه حرف وحشبهه beri'un beri buu ka yahay min asarfi sarfi beri buu ka yahay oo waa ka fog yahay wamaa waxaa siwaahumaa labadaa ka soo haray xarin wuxuu ku habboon yahay bitasriifin tasriif ayuu ku habboon yahay walaysa ma ahaanin adnaa wax ka yar min ulaaiyin ulaai wax ka yar yuraa mid lagu ogaanaya qaabila tasriifin tasriif mid aqbalaya inuu yahay siwaa maa shay mooye guyira la bedelay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka atasriif wax la yidhaahdo tasriif waayahanba wixii aan soo wadnay tasriif ayuu u badnaa kelimada si inta laga bedelo si kale loo bedelo macnahana uu isbedelo tasriif sidaa ayaa la yidhaahdaa nisbadii iyo tashiirkii iyo tagsiirkii iyo waxyaabahaba tagsiirkay ka mid yihiin hataa waxyaabaha jusgii hore aan ku soo marnay tagsiirkay ka mid yihiin tasniyada iyo jamaca weeyaane tasriifka halka uu sheegaya waxa weeyaan xaraf in la ziyaadiyo ama la nusqaamiyo ama wax la mid ah xaraf xaraf kale in lagu bedelo waxyaabahaas ku wada tasriifka nooca ah wuxuu khaas ku yahay afcaasha weliba afcaasha mutasarifka ah iyo asmaada aan mebniga ahayn asmaada aan mebniga ahayn waxaa baxayaa ismiga haddii uu mebni yahay ama ficliguba jaamid yahay sida casaa iyo wixii lamid ee tasriif shaqa kuma leh xarfun washibhuhu min asarfi beriina sidaa ayuu u jeedaa xaraf la gala iyo shibhigii wuxuu ku wadaa ficliga jaamidkaa iyo ismiga aan mebniga mebniguu ku wadaa ismiga mucrab haddii uu yahay fii bacdi axyaan tasriif waa geli karaya weligiiba ishtiqaaq dakli yuusan ku lahaanin waayo rajulin oo kale iyo wixii lamida waa ismi jaamida isla markaa jamac iyo tatniye iyo wax walba waa ka suuroobayaa tasriifkay ka mid tahay ee wuxuu u jeedaa ismiga iyo waxaan u wadaa ficliga jaamidkaa iyo ismiga mebniga ah labadaa tasriif laguma dhoweeyo sidaa ayuu ku wada arrintii buu sii tawdiixiyeyoo wuxuu yidhi walaysa adnaa min ulaaiyin yuraa qaabila kelimo wadcigeeda laba xaraf saddex xaraf uu ka yaryahay iyo laba xaraf ama hal xaraf lagu dejiyey tasriif wax la yidhahdo kuma soo dhowaanayo hal xaraf haddii lagu dejiyo kelimada ama laba xaraf lagu dejiyaa waaba xaraf ama xaraf buu shabbahaya oo xarfun washibhuhuudi ayay soo gelayaane wuu sii tawdiixiyey un warka xarfun xaraf iyo washibhuhu xaraf wixii shabbahayey beri uun waxay ka fog yihiin min asarfi sarfi ayay beri ka yihiin wamaa waxaa siwaahumaa labadaa ka soo haray xarin wuxuu ku habboon yahay bitasriifin tasriif iyo gedgedin ayuu ku habboon yahay walaysa ma aha adnaa wax ka yar min ulaaiyin ulaai wax ka yar yuraa mid lagu ogaanaya qaabila tasriifin tasriif mid aqbalaya inuu yahay siwaa maa shay ayaa ka soo haray quyira la bedel wamuntaha smin hamsin in tajarada wain fain qaabila tasriifin siwaa maa quyira siwaa maa quyirada wuxuu u jeedaa kelimadu wadcigeeda wuxuu ahaan jiray laba saddex xaraf iyo ka badan xadaf baa galayoo xadaf galay dartii ayay laba xaraf ama hal xaraf ugu soo hadhay tasriif waa geli karaa qi iyo lamya qi iyo wixii lamida weeyaane wa muntaha smin ismi dabayaaqadii iyo meesha uu ku dhammaadaa khamsun shan weeyaan in tajarada hadduu qawanaado wa in yuzad haddii la ziyaadiyo fiihi ismiga famaa caddaa sabcan toddoba ma gudbo ee ismiga tasriifintii iyo ficliga tasriifintii maadaama uu doonayo inuu sheego ayaa wuxuu doonayaa inuu xadeeyo ismiga wadcigii inta ugu yar iyo inta ugu badan ismiga iyo ficliga labaduba wadci ahaan shan saddexdaa ugu yar saddex bay ka bilowdaanee ismi ama ficli wadci ahaan saddex xaraf ka yar isla markaana ismigaa mucrab uu yahay xadafena uusan ku jirin ma jiro ficli horta saddex xaraf ka yar maba jiro sidiisaba ismiga mucrab haddii uu yahay mucrabnimadanina asal ay tahay ee mid gadaal uga timid ayna ahayn saddex xaraf kama yaraan karo asna saddex xaraf baa ugu yar laakiin xadaf inta uu galo in laba xaraf iyo wax lamida uu ku saaro yadin iyo akhin oo kale uu iska noqdaa way suuroobi karta ficliga sidoo kale saddex xaraf ayaa ugu yar xadaf haddii uu galo inuu kasii yaraado xadafkaa dartii way suuroobi karta laakiin wadci ahaan saddex xaraf kama yaraan karayaan mujarad haddii ay yihiin oo aan la ziyaadinin ismiga shan xaraf baa ugu badan shan xaraf bilaa ziyaada shanta xaraf bay asal tahay wuu gaari karaa sidaa safar jal oo kale laakiin shan xaraf ma gudbi karo waa marka uu yahay mujarad masiidun fiihi haddii uu noqday ismiga la ziyaadiyo toddoba xaraf ma gudbo toddobuu gaari karayaa toddobana ma gudbo istikfaar iyo wixii lamida weeyaane kama gudbi karo toddoba ficligana wuu soo wadaa musanif wa muntaha smin ismi meesha uu ku dhammaadaa khamsun shan weeye in tajarada wa hadduu mujarad yaho ziyaado uusan wadanin wa in yuzad haddii la ziyaadiyo fiihi ismiga famaa cadaama uusan tillaabin sabcan toddoba ma uusan tillaabin ficliga khumaasi ee sudaasiga ah masdarkiisa ugu badan oo istikfaar iyo istikhraaj iyo wixii lamid ah wagayra aakhiri ulaai iftax wadamogsir wazi taskiina taaniyihi tacum waftax fadxi hayra aakhiri ulaatiyi ulaasiga aakhirkii waxaan ahayn fadxi wadumma dami waksir kasri wazid ziyaadi taskiina taaniyihi taanigiisa sukuunintiisa ziyaadee tacum aqsaamtii baad camimiya waficilun faadoo kasrisan cayntana ay godan tahay uhmila waa la halleeyey waalcaksu cagsina yaqilu waa yar yahay liqasdihim ujeedadeeda dartee ujeeddadooda darteedu ayuu la yaraadee takhsiisa ficlin ficlinku khasisidii bifacula lagu khasiso yacni wuxuu leeyahay ficil ismiga awsaantiisa masiid haddii la yidhaahdo wuxuu ku gaar waxaan u wadaa mujarad haddii uu yahay waxaa ugu badan wuxuu gaaro shan xaraf masiid haddii uu yahayna toddobaa u badan ficligii baa ku toddobaa u badan saddexna way ugu yar tahay wuxuu doonayaa awsaanta mujaradka ah ee asmaada inuu sheego saddex baa ugu yar afarna waa yeeshaa shan baa ugu badan saddexdaa wasan waa hulaati iyo rubaaci iyo khumaasi awsaanta ku timaado ayuu doonayaa inuu sheego wuxuu sheegay hulaatiga hulaatiga laba iyo toban wasan buu leeyahay laakiin laba iyo tobanka wasan mustacmal ma wada aha laba iyo tobanka wasan sida ay u imaanayaan musanifkan wuxuu yidhi xarafka u dambeeya mooye xarafka ugu dambeeya waa xarfulicraaba caamilka ku camalfalaya xarafka mooye ismiga hulaasigaa labada xarafee kale saddexda xaraka saar fadxa iyo kasra iyo dama fadxa haddii aad isu raaciso ama kasra aad isu raaciso ama dama aad isu raaciso saddex baa ka imaani haddii aad isu dabamarisana lix baa ka imaani oo fa'do ay fadxo saaran tahay cayntu dama ama kasro saar fa'doy kasro saaran tahay caynta dama saar ama fadxo saar fa'doy dama saaran tahay caynta kasro saar ama fadxo saar lix bay noqonayaan lix iyo saddexdii hore sagaal bay isla noqonayaan caynta sukuuninteeda ziyaadi fa'dana waa mutallatee garo oo fa'do fadxisan ama damisan ama kasrisan caynta sukuuni saddex wasan ayaa ka soo baxday saddexdaa wasan sagaalkii ku dar laba iyo toban wasan sidaa ayay ku noqonayaan waxaa ka sahlan fa'da muhallat weeyaan saddex xaraka la saari cayntana murabbac afar xaraf ayaa afar xaraka ayaa la saari oo sukuun ayaa ziyaadi afar saddex halka lagu dhafta laba iyo toban bay noqonayaan laba iyo tobankaa wasan ayay qismada caqliyada ka keeni karta laba iyo tobankaa mustacmal ma wada aha hal wasan waa muhmal oo weligiiba lama isticmaalo fa'da inta la godo caynta in la kasriyo fa'da in la kasriyaan ujeedaa fa'da inta la kasriyo caynta in la godo oo ficul la yidhaahdaa waa muhmal lama isticmaalo sidaa cagsigeeda fa'da inta la godo caynta in la kasriyaana waa qaliil oo ficil ficliga majhuul ficliga hulaatiga majhuulkiisaa lagu yaqaanaa duriba iyo wixii lamida weeyaane ee ismi kuma yimaada sida badan du'il iyo wax lamidaa la maqlay tobanka wasan ee kale waa mustacmal caadi ayaa loo isticmaalaa waftax fadxi hayra aakhiri hulaatiyi hulaatiga aakhirkiisa heerkii aakhirka heerkii waa caynta ama fa'de fadxi wadumma dami waksir kasri wazid ziyaadi taskiina taaniyihi taanigiisa sukuunintiisa ziyaadi tacum aqsaamtii walcamimi wafiiculun fa'doo la kasriyo caynta la damiyaa uhmila waa la halleeyey lama isticmaalo walcagsu fa'da in la godo oo caynta la kasriyaana yaqilu waa yar yahay asbaaduu ku yar yahay liqasdihim ujeeddadooda darteeda ayuu la yaraaday takhsiisa ficlin ficli inay ku khasisaan bay doonayaan bifucila ficliga majhuulka ah inay ku khasisaan ee hulaatiga ay doonayaan wasankaa fucila waftax waduma waksiri taaniya min ficlin hulaatiyin wasid naxwa dumin wamuntahaahu arbacun in jurida wain yusad fiihi famaa sitan caddaa waftax fadxi oo wadummo dami oo waksir kasri ahaaniya xarafka dambe xarafka labaad min ficlin ficli xaggii xaal uu ka ahaaday ficliga oo hulaatiyin saddex loo nisbeeyey wasid ziyaadi naxwa dumina dumina iyo wixii lamidana ziyaadi wamuntahaahu meesha uu ku dhowaanaya arbacun afar weeyaan in jurida haddii mujarad laga dhigo wain yusad haddii la ziyaadiyo fiihi ficliga famaa cadaa sitan lix ma uusan tillaabin halkanna wuxuu sheegayaa ficligii mujaradka ahaa iyo masiidka awsaanta ay leeyihiin macnaha ficliga mujaradka ah hulaai baa u yar horay baan usoo sheegnay hulaaiga afar wasan buu u sheegay musanif saddex wasan baa lagu ogaa fa'da maadiga weligii waa maftuux laamtiisana maftuux weeyaanoo fadxuu ku binaysan yahay cayntii hulaai maadaama uu yahay caynta ayaa soo hadhay caynta fadxa iyo kasra iyo damaa ku bannaan sukuun kuma bannaano saddex wasan sida ayay ku soo bixi waa facalo iyo facile iyo facule wuxuu ku daray musanifka ficligii majhuulka ahaayo fucile in la yidhaahdo wasid naxwa dumina majhuulkii buu ujeedaa oo sartii majhuulka ahayd ayuu ku ziyaadiyey rubaaci buuna kaga dhigay sidaas qismadaana waa laga fiican yahay waayo rubaaciga marka uu tirinayo rubaaciga hal wasan buu leeyahay hal wasan buu u sheegayo majhuulkiisa muusan tirinin faclalo keli buu tiriyey ee majhuulkiisa ma uusan tirinin ulaatiga majhuulkiisa inuu tiriya ma ayna ficlin waayo musamahun buu ka yimid majhuulkee saddex wasan buu leeyahay ulaati waa facala iyo facile iyo facula haddii la ziyaadiyo hal wasan buu leeyahay faclalo weeyaane faclalo la yidhaahdo halkaa wasan ayuu leeyahay wakaa haddii waxaan u wadaa mujaradkiisa sartiisa rubaaciga masjid haddii uu noqdaa sudaasinimaa u badan khumaasi ziyaado waa ku gaaraa sudaasina wuu ku gaaraa sudaasi ma dhaafo istakfara iyo istakhraja iyo wixii lamida ayaa u badan waka waftax fadxi wadumma dami e waftax fadxi oo wadumma dami oo waksir kasri saddexda ficliba waa tanaasucayaan ataaniya ay ku tanaasucayaan igsirta dambe sii calaa dariiqi lbasriyiin weeyaan labada horena ka goo ahaaniye kan dambe kasri oo fadxi oo dami min ficlin ficli xaggii xaaluu ka ahaaday ficliga oo hulaatiyin saddex loo nisbey wasidi ziyaadi naxwa dumina dumina iyo wixii lamidana ziyaadin ficligii majhuulkaha ayuu ujeedaaye wa muntahaahu meesha uu ku dhammaanayo arbacun afar weeyaan in jurrida haddii la jarrido oo mujarada laga dhigo facladaa u badan daxrajo iyo wixii lamida wain yuusad haddii la ziyaadiyo fiihi ficliga famaa cadaa muusan tilaabin sitan todobalix muusan tilaabin lismin mujaradin rubaacin faclaluu wa ficliluu wa ficlaluu wa fucluluu wamaa ficallin fuclalun wain calaa famac facallalin xawaa faclalila kadaa fucallilun wa ficlallun wamaa hayara lizaydi aw inaqsin tama lismin ismi ayuu u sugnaaday ismiga oo mujaradin ismiga oo rubaacin afar loo nisbeeye faclalu wa ficlilu ayaa u sugan wa ficlalu ayaa u sugan wa fuclulu ayaa u sugan wa fuclalu ayaa u sugan maca ficallin fical mici ayuu u sugan yahay wain calaa hadduu ka kor noqdana faxawaa wuxuu koobay faclalila maca facallalin lala qabo kadaa facallilun iyo wa ficlallunna waa la mid wamaa wixii haayana u gayroomaa intamaa wuxuu u nisbo sheegtay lizaydi ziyaada aw inaqsi nusqan ayuu u nisbo sheegtay halkanna wuxuu sheegayaa ismiga rubaaciga iyo ismiga khumaasiga owsaanta ay leeyihiin ismigii ulaasiga ahaa owsaantii uu kuusoo sheegay laba iyo toban wasan hal wasan muhmal weeyaan hal wasanna qaliil buu ahaa toban wasan ayaa fara badnayd waxaa yimid ismigii rubaaciga iyo khumaasiga iyo ile horay buu usoo sheegay ismiga mujaradnimo khumaasi waa ku gaari karaya rubaaciga lix wasan buu leeyahay khumaasigana afar wasan buu leeyahay tobankaa wasan ayuu halkan ku sheegay rubaaciga lix wasan ayuu leeyahay lixdii wasan ayuu soo hormariyey lismin mujaradin rubaacin faclalu faclalu baa u sugan sida jacfar oo kale ficlilu baa u sugan oo fa'da iyo cayntaba laisla kasriyo ficlalu fa'da la kasriyo caynta waxaan wadaa fa'de caynta way sukuunsan tahay fa'dii laamta hore la kasriyo ficlalu baa u sugan fa'da la kasriyo caynta la sukuuniyo laamta la fadxiyo ficlal dirham oo kale weeyaane ficlilu baa u sugan oo fa'da la damiyo caynta la sukuinayo laamtana la damiyo burhun oo kale weeye ciddiyaha libaaxa burhun la yidhaahdaa fuclulu ficallun ayaa u sugan oo laanta dambe la shido